أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaani araxiim halkani waa idaacaddii islaamiga andulus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin inshaa allah dowladaha bariga afrika oo xasan gurguurta ugu yeedhay waddanka kenya iyo warar sheegaya in lagu amray tanaasul siyaasadeed maxaan ka ognahay wadahadalladaasi socda barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maxaan ka naqaanaa suuqa toddobaadlaha ah ee degmada miirtaqwo ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe qaab sidee ah ayaa looga dukaamaystaa muxuu ku tiirsan yahay ganacsiga maxalliga ah ee suuqaas imise gobol ayaa ku xidhan suuqaasi warbixin aad ku baran doontaan afarta tuulo ee suuqa miirtaqwo ayaan caawa idiin haynaa maktabka diiwaanka sakada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku dhawaaqay xamlo ballaaran oo loogu magacdaray ololaha kor u qaadista caafimaadka iyo daryeelka xoolaha ee la dhaqdo kaas oo si toosa uga hirgeli doona inta badan wilaayaadka islaamiga ah dowladda dabadhilifka ah ee urdun oo xukunno daldal ah ku fulisay dad rayd ah oo ay eedeemo kala duwan u jeedisay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi kuwo kale ayaan idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan maxaan ka naqaanaa suuqa toddobaadlaha ah ee degmada miirtaqwo qaab sidee ah ayaa looga dukaamaystaa muxuuse ku tiirsan yahay ganacsiga maxalliga ah ee suuqaas imise gobol ayaa ku xidhan suuqaas warbixintan waxaad caawa ku baran doontaan afarta tuulo ee suuqa miirtaqwo faysal mahad soomaali ayaa arrimahaasi u kuurgalay warbixintanna inooga diyaariyey
qoraxdu weli si buuxda uma soo bixin balse dhaqdhaqaaqii magaalada mirtaqwo ayaa durba bilowday boqolaal mootooyin ah gaadiidka yaryar iyo dad lugaynaya ayaa ku qulqulaya magaalada ma ahan maalin caadi ah waa khamiis maalinta ugu mashquulka badan toddobaadka ee suuqa mirtaqwo magaaladan oo ku taalla wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa muddo dheer ahayd meel ay ku kulmaan xoolodhaqatada beeralayda iyo ganacsato ka kala timaadda deegaanno badan oo gobolka ka mid ah iyo wilaayaadka dariska la'ah maalinta khamiista ah miirtaqwo waxay isku beddashaa xarun dhaqaale oo soo jiidata kumannaan qof ah qaybta ugu mashquulka badan suuqa waa tan xoolaha waxaa meel kasta lagu arkayaa xoolaha noocyadooda kala duwan lo'da ariga iyo geela inkastoo waxa indhahaagu qabanayaan ay u badan yihiin idaha sawaxanka iyo buuqa ganacsatada qiimaynta xoolaha iyo gorgortankooda ayaa dhinac walba ka yeeraya
todoba jir waay halkan kanumaa todoba jir
marka maxay kaga duwan yihiin marka kuwa kale waxay uga duwayn in la dhaqaleyo oo baahi lala ag seexday ha iyo dayn
marka haddaa la rabaa in wixii la geliyey laga soo raado maasha allah idaha ayaa ah xoolaha ugu badan ee suuqa lagu kala gato gobolka shabeellada dhexe ayaana caan ku ah dhaqashada xoolahan waxaana ganacsigooda uu lafdhabar u yahay dhaqaalaha qoysas badan walaal horta suuqan waa suuqa ugu weyn gobolka shabeellada dhexe waa suuqa ugu weyn xataa gobolka suuqiisa wuu ka weyn yahay suuqan waa suuq caalami ah oo la iskugu yimaado maalinta khamiista toddobaadkiiba hal mar waxaa la keenaa xoolaha ariga sida geela sida lo'da waxaan lagu iibinin ma laha waxaa looga soo safraa ilaa xamar ilaa hiiraan ilaa galgaduud meel walbaa layskaga yimaadaa xoolaha yimaada kumanaan xoolaha la keenaa maalinta oo khamiista ah waana lagu iibiyaa qiimaha markaan kaaga hadlo suuqa qiimihiisu waa kala nuucnuuc waay idaha marka la yidhahdo birimada saddex boqolay joogtaa saddex boqol saddex boqol iyo konton saas waay birimada oo dollarka ah waa idaha soo maaha haddii la yidhaahdo iracadka saasoo kaleenta ayagane birimadu saddex boqol laba boqol iyo siddeetan sidaas waay iyo waxba nafba siduu yaa sidaas waay suuqaan marka xaalkiisu waa sidaas haddaan kaaga hadla marka isbeddelka jira wakhti adiga kala dambeedaa lagu jiraa hadda oo xoolaha dhiiggala aad u yaryihiin xooluhu marka sidaasaa qiimigan saa'idkaa saasaa keenta kala dambeedka waxaad ula jeedaa yacni in abaara laga soo baxayo ha abaara laga soo baxayo oo da xoogay dhibaatadaas dhilaxay jirto aad iyo aad marka walaal horta xaalku waa sidaas suuqa markaan kaaga hadla sida kale isbeddelka la yidhaahdo waxaa waaye meeshaan sida aad fahmaysaba waxaa waaye meel oo dhib badan bay eeday amnigu aad buu qalqal ugu jiray marka hadda sidii xarakadu ay meeshaan ay arrigan ay u saydaraysay arrigu nabad waayey meel walbaa la iskaga yimaadaa sidaasba marka uu suuqu u dhismay marka waxaad ka dareemaysaa suuqa isbeddel weynaad ka dareemaysaa oo isbedeladii oo sida hore uu ahaa jira uusan ku soconin qof walba iyadoo xuray xoolaheeda meel walbay ka soo safrtaa ilaa waxaa laga soo safraa ilaa hiiraan xoolaha laga keenaa shabeellada dhexe meel walbaa laga keenaa oo ka mida waa sidaas waaye marka ganacsataduna meelo kala duwan ka timaada ganacsatadu meelo kala duwanay ka timaadaa xamaray ka timaadaa jowharay ka timaadaa hiiraan bay ka timaadaa meel walbay ganacsatadu ka timaadaa shabeellada dhexe tii ganacsatada oo shabeellada dhexe degan iyaduna way timaadaa meel walbaa laysaga yimaadaa suuq caalamiya waayey ilaah baa ku mahadsan xaalku waa sidaas walaal baaraka allahu fiik suuqan waa suuq caalamiya oo shabeellada dhexe ka tirsan geel lo eri wax aan lagu gedin aysan jirin hiiraan iyo baraandirir qof aan ka soo u soo ganacsi tegin ma jiriyo suuq wax lagu dulmiyo ma ahan suuq nabadgelyaa oo caalamiya oo shabeellada dhexe ka tirsan ugu caalamisan suuqyaha shabeellada dhexe miirtaq waa la yidhaa ilaahay mahadiisa olaha ugu badan waa ariga iyo looda iyo geela intaasaa ugu badan waa caalami waxaa looga soo safraa shaaw waxaa looga soo safraa beledweyne waxaa looga soo safraa buuloburto waxaa looga soo safraa walaa gamboole meel aan looga soo safrin ma jirto jawhar mahadaay baraandiroo dhan meelaan looga soo safrhiiranya baraandir ma jirto
marka halkaa la isugu yimaadaa kadibna lagu kala ganacsadaa waa lagu kala ganacsadaa si nabadgelyaha loo kala tagaa ahey xoolaha shabeellada dhexe si gaara idaha caan ku tihiin idaha maxaa si gaara loogu fadilaa cidahaas waxaa loogu falilaa idihiisu daawo waaye oo dadka daawada raba oo jiran oo xanuunyadu ay la daala dhacay ayaa soo doonta inta xoolaha xanuunnadaas waxaa ka mid ah feshinka
laakiin suuqa mirtaqwo kuma koobna xoolaha oo keliya dhinacyada kale ee suuqa waxaa camiran meelo lagu iibiyo qudaarta raashinka dharka iyo kabaha beeralaydu waxay soo bandhigaan wax soo saarkooda cusub halka ganacsatadu ay ka faa'iidaystaan isu imaatinka dadka tirada badan sidaana dhaqaale uga sameeya moosku waxaa la soo qaadaa janaale waxaa la keenaa xamar xamar waxaa ka soo qaadaa baabuur baabuurka wuxuu keenaa joor joorku joor waxaa ka soo qaadaa baabuur baabuurka wuxuu keenaa biicadde ha mootaa keenee markay u yartahay meeqaa soo qaadaa oo kale adiga shan kintaal afar kintaal waa gadmaa insha allah intuu ilaahay u talagalo waa bixiyo mayaa herjowra aane
dadka qaar waxay u yimaadaan si ay wax u iibsadaan qaarna si ay isaga iibiyaan halka kuwa kalena ay u yimaadaan inay la kulmaan qaraabo iyo saaxiibbo muddo kala maqnaa saacaddu markan waxay soo gaartay sagaalka iyo barka subaxnimo waxaan ka tegaynaa suuqa xoolaha oo aan sidaa uga fogayn magaalada iyo maqaayadaha laga cunteeyo safaf dhaadheer ayaa loo galaa maqaayadaha lagu qalo hilibka idaha gudaha maqaayadda qiiqa hilibka la dubayo iyo carafta maraqa ayaa meel walba iska qabsanaysa dad badan ayaa saacado sugaya si ay u helaan hilib cusub oo maalinkaa la gowracay abdulcadow maqaayadan waxaa lagu qalaa idaha waaweynka oo adiga dadka igfishinka qabo kaletood galaha oo sida kaletood oo adiga ilaahay kuuma daraade keliya xanuunka barnaamijkaasay dadka u cunaan dad wuxuu iskaga cunyaa hilbahan oo cadiinta ahoo kaletood way iska cunayaan qofba see u isticmaashaa kulley hadda wax saa'id ahoo hoosee jira ma jiraan maqaayaddu badan raashin kale laguma kariyo waxaa lagu waxeeya waa wananka jabsada lix togod todoba togod adiga ninba sow adigo ilaahay kuuma daraade suuqa suul looga soo heli karo aa loogu qalaa maga waxaas oo ilaahay kuumada dadkan qofba adiga raashin lagama meesha lagama cuno caano laguma cuno haddii aad mirtaq wa timaaddo khamiis waa inaad dhadhamisaa hilibka idaha waa dhaqanka dadka deegaanka waana waxay ku faanaan hadda maqaayad ayaan joogaa gudaha ayaan u geli doonaa insha allah dalab ayaan dhiibanaynaa inta ka horaysana waxaan la kulmi doonaa akhyaar badan oo halkan ku hilba cunaysa tahay andalus khayr allah siiyo meesha tan waxaa yaalla hilib aad u cadiima waa maqaayaddu si fiicane maarata u kala socotaa daawad fiican ay leedahay insha allah hilibka kan jabsaday oo imba afar togada saddex togad laba togad marba si ay tahay qofku cuna daawad iyo khayran wanaa waa dalka hooyo wax walahayni ma daawil fiican aan ka rajayna insha Allah wax dibada laa karo bakhti oo maartay oo dhacay ma ahan insha kale culimadooda ma aha insha Allah marka waxaan ku aan ku booriyayna dadka walaalahayna inay ku dadaalaan xoolahayna iyo dhirtayna ilaahay naga siiya dalka oo noo baxda maalin kasta oo khamiisa saana kala isugu timaadaan ha saana isugu timaadnaa waa soo weliba meesha meel lama jirna soo diigsana soo dadaalna oo dhahnaa bal aan doonano hilibkaas daawada aan ka gaarsiino insha Allah ma sha Allah ma sha Allah aad ayuu maasan yahay mid ka mid ah dadkii maqaayadda fadhiya ayuu ahaa meeshaan maqaayad waaye waxaa lagu qalaa xoolo jabsaday oo afar togad lama togad lix togad weyn yahay ilkahan u jabsa hadduu yahay ilkahan lama u jabsaa lama kale u jabsaa lix u jabsaa markaas hadduu jabsado daawuu leeyahay jirka waa u nafaqo cudurro dhammo u daawayahana waa jiraan egfishinka galaha muxuu ahaay tabardarrida wax dhammo u daawaya mugga khamiis kasta waa u soo diyaargarownaa wax badan aan isaga garannaa haweenka waxaan u qaadnaa hilibka jabsaday waa muxuu ahaay maraqa kacab cunnaan dhahnaa oo tabardarridu amba hayso amba jiradaas dareemaya galaha iyo egfishinka iyo waxaas aad ugu fiican yahay muga xoolaha soomaaliya ha ku dadaasho dalkana dhirtayay ka gurin dhirta haddee la guree wax la daaqa ma leh dhirta dabaysha qoraxda wax walbaa laga kaashada daaqa muga waa kaasaa marka haddaan kula kaftamo mindidaadana waa wadataa cadkaaga ku haysataa soo
cadkayga mididaydaan isku haystaa caafimaad ku cun insha allahu tacaala mowga caafimaadkaas iyo nafaqadaasaa laga daaliya hiribaan dalbadhaa haye haa hilib idaadu ah haye haa wuxuu ka yahay waa iri jabsaday oo madaawila waxaan cunnimo ma ahan raashin ma ahan daawo waa haye waa fahamta sooma maxaa ku leedahay inuu daawo yahay maxaa ku leedahay waxaan ku leeyahay wax badan aan lagu arkay haye haa waa gartay dadka markuu geedmudoo kale markuu egfishin ku dhaco kale fiir xanuun marka waayo kale haye waxaa la arka dad xabado ku jirta oo ka soo baxshaa la arka aad iyo aad hilibkan idaha haa haye oo wallaahi been aan ahayn xaqiiqa waa haye haa marka siday tahayba ku dadaalaysaan inaa heshaan maalinka khamiista aad iyo aadaan ugu dadaalnaa weliba waxaan dhib ku qabnaahoo aan dhib ku qabnaahoo aan la ceel cunsannaa waxay tahay ah waa maalinta khamiisaa jaw naga yahaa haye iyadoo hadda yani ay cariiri dhaliyey irigii xoolo abaara ay jiraan haa aad iyo aad abaarahaasaad kuleyl dhilan keenay marka xooli sidii luhila cariiri ku jira xoga ciriiri ahaa haa aad iyo aad waa anuka beledkan waa dekadayni waa eelaboorkayni haye waa meeshii aan ku xiraynay oo wax walba aan uga xiraynay amba caafimaad ha noqoto amba waxbarasho ha noqoto amba raashinka la quuto ha noqoto haa hadda maqaayadan aan fadhino wax cunto ah laguma gado oo oo bariis iyo baasta ah laguma ma lagu gado haye hilib keliya shaah xataa laguma gado haye haa waa inaad maraq cabto waa inaad hilib cunto hilib iyo maraqaad cune irdaadka baxe waa gartay hadda xaaladaas adood cunta hilib horta horta hilib uu soo qabo ninkan waanoo dalbayahay mid dalbayaha waanoo dalbayaha adiga iyo ayuba xaaladaas aad u jeedo waanoo dalbayaha hadda jabkaas hilibaa cunaa koob maraq ahaan cabaa wax kale oo baantay male biri afar saac dadka deegaanka qaarkood waxay aaminsan yihiin in hilibka idaha uu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo aad u badan marka la eego muuqaalka guud miirtaqwa waxay ka tarjumaysaa sida dhaqaalaha miyiga soomaaliya uu weli ugu tiirsan yahay xoolaha iyo beeraha magaalada ayaa tusaale u ah sida suuqyada toddobaadlaha ahi u sii wadaan isku xirka bulshada iyo kobcinta ganacsiga gudaha iyadoo soomaaliya ay wajahdo caqabada dhaqaale iyo kuwa amni suuqyada sida miirtaqwa oo kale ah ayaa weli ah halbowlayaasha nolosha malaayiin qof oo ku nool miyiga iyo magaalooyinka yaryar walow markan meesha ay ka baxday lacagtii shilinka soomaaliga oo suuqan aad u kala waday waa yeelka ciroolaha iyo saqiirka ay si isku mid ah wax uga iibsan jireen haddase lacagtu waxay noqotay mid elektaroonig ah oo danabaysan dadka waaweynna waa ku dhib waxaan ka mid ahaa doqowda meertaqo lacagta toormada waana dhibe yaanya waa soo gadaweyne kaashkaynayaa noo fiicnay waxba waa waxaan ka soo sheekaynay ganacsiga iyo maalinka khamiista ah ee degmada miirtaqwo sidoo kale maalinkan waxaan booqannay goobta caafimaad ee mahad alle waa xarunta dhallaanka iyo hooyada ee keliya ay leedahay magaaladan waxaa lagu xaliyaa kiisas badan oo kala duwan wixii halkan lagu qaban waayana waxaa deg deg loogu qaadaa degmada jowhar booqashadeenna xaruntan caafimaad waxaa nagu qaabishay umuliso sacdiye muxuudiin macow oo muddo sannada ah ka shaqaynaysay caafimaadka waxaan ka waraysannay xaruntan iyo qaabka ay u shaqayso magacayga waa sacdiye muxuudiin macow ku nool degmada meertaqabo umuliso ah qaybta jinekolojyadan u haayo neersisna hore u ahaay laakiin shaqadeyda intaba way isku tahay maadaama ay baahi caafimaad ay ka jirto sabaxdan alxamdulilah rabbilcaalamiin gabar meeshan waa ka umushay dad ceel baraf iyo caadley iyo meel qurac faaraxi la yirahdo iyo laba garas naga soo booqday oo daawo u imaaday maalinta khamiista micnaha maalmaha kale baabuur ma jirto maalmahaasaa suuqa la isugu yimaadaa markaasay halkan ay yimaadaan ha qof kastoo baahi qabta ama uurle ama dhiigbaxayso ama dhalayso ama sideeda kale isaga xanuunsan ama dhiig la-aan ay hayso ejbigeeda oo dhacsan yahay barasharka dhacsan yahay adiga inti oo markaas ay baahi caafimaad ee haweenka ay qabaan aan markaas aan u galaa waxaa ka mid ah dadka oo aneemiyaatada ah oo dhigil-aanta ah dadka ekfeshinka saa'id ah dad adiga shuban oo uu haayo oo markaas soo shubme ee fuuqbaxay intaasa maalinta khamiista ay badanaa aan aan qaabilaa maya ayo waqti hadda xitaa gabar qurac faarax laga keenaa hadda aan dhaliyey saddex saac labaatan ii dhashay oo hadda banaanka falaba ay iigu suran tahay ayo waqtiga oo ay soo qabato fooshaa la ii keenaa ilaa laba garas ceel dheer buraale ceel baraf biyo caddo meel kasta adiga inta nawaaxigan oo wixii oo mahaddaa iyo ka sokeeya marka kiisaska waaweyn oo tusaale aad xalin weyso oo kale intee la gaarsiiyaa jowhar wax ka sokeeya male markay wadada xitaa sometime jowhar waaba naga xiran taaba waqtiyada roobabka iyo biibaxda way naga xiran taa mid meesha ugu dhow oo emerjensiga aan u dirna waa muqdisho ha inkastoon ambalaasna aan lahayn laakiin gawaarida iska karaystaan kiiska ugu dhow waa jowhar meesha aan micnaha in laga qaabil raba laakiin badanaa wadada way naga xirantaa hadda waqti roobkaa la galay waxaa laga yaabaa isbuucan soo socda xitaa inay xiranto waayahay dadka aad la kulmayso dabcan waa dad kala duwan dad wax haysto dad aan waxba haysan siay kugu kala socan yihiin badanaa dad wax haysta maaha sidee dhanba volunteer camalan u shaqeeyaa qofka maantaoo kale markay dhasho lacag iskama dhiibi karto xoolaan kuu soo safrinaa ama beer wax ka soo go'o waxaasaa la sugaa waqtiyadan jiilaalkana sidii wax laygu siiyaba ilaahaa og in qofkaas biniaadanka aan caawiyo oo markay waxheshan aan wax ka qaado saasaan ku shaqaynaa filantir ahaana u shaqaynaa mogi qof maanta wax haysato oo haddana midda kale waxay qabaan qofka markay maanta fool qabato ma yimaadaan waxay raajiciyaan inay gurigooda isaga dhalaan waxay leeyihin afar aqoolooday foolaysa shan aqoolood qofkiioo barasharka dhacay ejbiga dhacay oo aan bahadli karin oo tacbaanahay keenaan
khamiis kasta magaalada miirtaqwo waxay martigelaysaa muuqaal ka sheekaynaya adkaysiga bulshada soomaaliyeed awoodda ganacsiga maxalliga ah iyo xidhiirka qotada dheer ee ka dhexeeya dadka dhulkooda iyo xoolahooda halkan waa miirtaqwo oo ka mid ah afarta tuulo ee iminka ku naaloonaya ammaanka iyo kala dambaynta waafaqsan shareecada islaamka
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareeb ka warar dowladaha bariga afrika ayaa xasan gurguurta ugu wacay waddanka kenya iyadoona la sheegayo inay ku amrayaan tanaasul siyaasadeed in uu la yimaado haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsantahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladaha bariga afrika oo xasan gurguurte ugu yeeray waddanka kenya iyo warar sheegaya in lagu amrayo isdhiibid siyaasadeed magaalada nifaasha ee waddanka kenya waxaa ka furmay kulamo u dhexeeya qaar ka mid ah madaxda dalalka geeska afrika iyo madaxweynaha xukuumadda muqdisho kadib amar ay bixiyeen waxa loogu yeero beesha caalamka ayuu xasan sheekh maxamuud ku qasbanaaday inuu u safro dalka kenya halkaas oo xarun u ah inta badan sirdoonada caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ku lugta leh duulaanka lagu soo qaaday dalka soomaaliya elawaradio ayaa sheegaya in dowladaha kenya etoobiya iyo ugandha ay ku cadaadiyeen hogaamiyahan in uu tago magaalada nairobi si loola wadaago xogihii ugu dambeeyey ee amni iyo siyaasadeed ee dalka maraykanka iyo ingiriiska ayaa xulafadooda afrikaanta ah faray in ay qayb ka noqdaan cadaadiska lagu hayo xasan sheekh si uu uga baaqsado burbur lama filaan ah oo ku iman kara xukuumadda muqdisho ee shisheeyuhu kusoo dhiseen xero doofaarey ee waddanka kenya sannaddii labada kun iyo afartii kulamada oo maanta duhurkii ka bilowday magaalada loo nasashada tago ee nifaasha ayay wakiilada ka socdaa dalalka ciidamadooda kusoo duuleen soomaaliya xasan gurguurte ugu soo bandhigayaan mowqifkooda dhabta ah ee khilaafka ka taagan arrimaha doorashada dowladda etoobiya iyo ugandha ayaa la soo tabiyey in ay fariibo kulol u dhiibeen madaxweynaha xukuumadda muqdisho ayna fareen inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ula heshiiyo kooxaha mucaaradka ah ee ay siyaasadda isku hayaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda urdun oo xukunno dilal ah ku fulisay dad rayid ah oo ay u jeedisay eedeymo kala duwan ugu yaraan lix ruux oo rayid ah ayay xukuumadda urdun xukunno dilal ah ku fulisay waa berigii hore ee maanta oo axada sida uu sheegay afhayeenka dowladdaas ninka lagu magacaabo moxamed momani afhayeenka ayaa sheegay in dadkani ay isugu jiraan kuwa lagu haysto in ay weerareen shaqaalaha amniga ee dalkaasi isagoo intaasi ku daray afhayeenka in dadka qaarna lagu soo oogay kiisaska ganacsiga daroogada ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa markab xamuul ah oo ka badbaaday weerar lagu afduuban rabay oo ka dhacay yemen wararka ka imaanaya xeebaha waddanka yemen ayaa sheegaya in kooxo hubaysan ay fuliyeen weerar ka dhan ah markab xamuul ah oo marayay xeebaha dalkaasi halkaas oo markabku si dirqi ah ku baxsaday hay-adda dhanka howlgallada badaha u qaabilsan dowladda ingiriiska ayaa warbixin ay soo saartay ku xaqiijisay in laga hortagay iskuday weerar oo kooxo hubaysan ku doonaysay in ay ku qafaalato markabka oo ah mid xamuul ah oo marayay meel qiyaastii konton mayl oo dhanka badda u jira magaalada shixri ee dhacda gobolka xadarmood ee bariga dalka yemen hay-addu waxay sheegtay inuu markabku kusoo wargeliyey iskudayga weerarka ah waxayna sheegeen in kooxda oo ka kooban shan xubnood ay isku dayeen in ay fuulaan markabka balse la iska caabiyey markabkana uu si deg deg ah goobta uga baxsaday waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa faahfaahin laga helayo howlgal qarax ah oo maanta ka dhacay gudaha magaalada baardheere ee wilaayada gedo kaasi oo lala egtay ciidamada siliibiyiinta etoobiya waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari laba kalena oo ay ku dhaawacmeen oo ciidamada etoobiya ka tirsan xubintiina cabdi wahaab caawo waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka degmada buulafulay ee xarunta wilaayadda islaamiga ah ee baay waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu shaacinayay xamlo ballaaran oo isugu jirta wacyigelin iyo daweynta xoolaha la dhaqdo oo lacag la'aan ah taas oo uu fulin doono maktabka sakada ee wilaayaadka islaamiga ah waxaana hawshaasi ballaaran si hordhac ah looga qaban doonaa wilaayaadka kale ah baay shabeellada hoose iyo gado haddaba waxaa xafladdaasi ka qaybgalay islamarkaasina dabintan inooga soo sameeyey bashiir muxyidiin abu ayman بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal waxaan idinkala soo hadlayaa howlka xafladaha usaama degmada buurafulaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay maanta waxaa halkan ka dhacaya xaflad mug iyo miisaan leh nooceeduna uu ku cusub yahay wilaayaadka islaamiga waa xaflad agaasinkeeda iyo iskudabridkeeda uu leeyahay maktabka dhexe ee diiwaanka sakawaadka xarakada shabaab almujaahidiin ee xafladdan waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socota maktabka diiwaanka sakada xarakada culimo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay ganacsato ee dhakhaatiir dad xoolo dhaqato ah salaadiin ugaasyo waxgarad dhallinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ujeedka xafladan ayaa ah ku dhawaaqista xamlo ballaaran oo maktabka diiwaanka sakada uu ka samayn doono islamarkaana uu ka fulin doono inta badan wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya ee xamladan waxaa loogu magacdaray ololaha kor u qaadista caafimaadka iyo daryeelka xoolaha la dhaqdo ee runtii waxaa ee horteena sidoo kale ka muuqanaya rag dhakhaatiir iyo howlwadeenno iyo rag ducaad oo ka socda ee maktabka diiwaanka sakada xarakada shabaab almujaahidiin kuwaas oo fulinaya ee mashruucan waxaa si gaara mashruucan u fulinaya ee qaybta qismiga xanaanada xoolaha ama qaybta xanaanada xoolaha ee maktabka ee sakada ee hadda waxaa si toosa u bilowday qaybihii kelimaadka iyo u yeerista kasoo qaybgalayaasha kelimada ugu horeysa waxaa loo baaqay oo mikrofoonka lagu soo dhoweynayaa sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah ee culimmada mujaahidiinta ee kasoo qaybgalay ee xafladdan ee lagu shaacinayo ololaha ballaaran ee loogu gurminayo ee xoolaha la dhaqdo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فيقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق الغائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ولا ليال الله سبحانه وتعالى نعم كواوين أنسيي وحاكمدا الإسلام والإيمان وانا النعمة آد أوين عدة أؤل جعلها يو مسلمين يا مؤمنين كدقا حد سيدا درادد نعمة إيضا الله إن لوغ الشكريوي nicmada labaad ee alle subxaana wa tacaala uuna siiyey si gaara uu noo siiyey waxaa weeye harwatulxayawaanaad ugu wen yahay geela iyo ariga iyo locda waa nicmo weyn wey alle subxaanahu wa tacaalaa cadamada geela markuu ka warramayey alle wuxuu yidhi afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat miyaynan dadku fiirfiirinaynin geela sida loo abuuray waxaa garan kara geelaasi ninkii dhaqay ninkii ka dhaliyey hasha ninkii koriyey cajaa'ib baa alla geliyey geelu wuxuu yidhi nin sheekhoo caalimah ee culimmada muslimiinta ka mida oo indhala'aa ayaa waxaa la yidhi indhaha alla inuu kuu furo waxaa aragto maxaad ugu jeceshahay markaasuu yidhi waxaan arka waxaan ugu jeclahay geel inaan arko miyaydan maqlina buu yidhi alla inuu dhahayo afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat maydan fiirinina geela sida loo abuuray anuu ma arkin buu yidhi waxaan ilaahay ka rajaynayaa ninka caalimka ah allah subxaanahu wa tacaalaa inuu jannada gudaheeda geela ku tuso walaalayaal waa nicmo weyn nicmadaasna waxay u baahan tahay shukri bay u baahan tahay alle wuxuu tilmaamay dadka mu'miniinta labaa laga rabaa attaqwaa wa qowlu sadiid alla inaan ka baqno hadalka xaqa ana aan ku taagnaanno markaasaa alla wuxuu noo islaaxinayaa wax kastoo gacanteenna ku jiro hadday haween yihiin hadday carruur yihiin hadday geel iyo ari iyo lo'ba ay yihiin yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaah wa quuluu qowlan sadiida labadaa isku dara alle ka baqa oo wuxuu idinka reebay ka hara wuxuu idin farayna fartooma qowlka xaqaana ku hadla oo qof alla qofkii dulmi aad ku aragtaan ka dhiciya xaqa ku taagnaada alle muxuu ballanqaaday yuslix lakum acmaalakum adduunyada intaad joogtaan acmaashiinoo dhan alle waa hagaajinayaa hadday cibaado tahay hadday xoolo tahay hadday dad tahay haddaad aakhiro tagtaanna wayakfir lakum dunuubakum dembiyaalkiinnana alla waa dhaafaya marka in sha allahu tacaala waxaana laga rabaa nicmadaas inaan ilaalinno geelu muslimiintii jihaadaysay waxay ku jihaadeen imaam axmed guray imaam muxamed cabdullah xasan imaam xasan barsame raggaas a'immada ah ee mujaahidiinta ah waxay gaalo kula dagaalameen geela buu ahaa waa hanti ilaahayna siiyey oo aan ku nool nahay oon cadowgana aan kula dagaalno jihaadka maanta socda waxa ugu badan ee jihaadka lagu wado waa geela iyo lo'da iyo ariga sakada laga qaadayo dadka muslimiinta ee sakada bixinayo hubka lagu gado ayaa diinka ilaahay lagu difaacaya marka in xoolaha la dhaqaaleeyo ammaano weeye in laga warhayo kuwa raacaya inay ka warhayaan in la daaweeyo in laga warhayo waa shay waajibah in lagu dadaalo allahna waxaan weyddiisanaynaa xoolaha nicmada badan ee alle na siiyey alle caafimaad alle inuu xoolaha noo geliyo oo geela iyo ariga iyo lo'daba alla noo caafiyo nicmo aan aan alle uga shukrinayno weeye alle inuu noo ilaaliyo haadaa wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu waa hagaagka dhegaystayaal weli waxaa si toosa u soconaysa xafladda lagu shaacinayo islamarkaana loogu dhawaaqayo ololaha gurmadka caafimaadka xoolaha iyo wacyigelinta reer miyiga xafladdan uu soo agaasimay maktabka diiwaanka sakada xarakada shabaab almujaahidiin markan waxaa loo baaqay kelimad ku aadan ujeedka xafladdan cidda uu beegsan doono mashruucan ololaha ah iyo inta deegaan ee laga fulin doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda asalaam bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wacalaa aalihi wasaxbihi waman waalaah wabacd intaa kadib maanta oo taariikhdu ay tahay lixda bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo sideed kuna aadan labaatani kowda bisha lixaad labada kun labaatani lix maalin xad ah annagoo ah maktabka diiwaanka sakawaadka ee xarakatu shabaab almujaahidiin qismiga xanaanada xoolaha waxaa halkan uga dhawaaqaynaa mashruuc mise olole ballaaran oo la magacbaxay ololaha koruqaadista iyo daryeelka xoolaha la dhaqdo ee wilaayaadka islaamiga mashruucaas oo halkudhigiisu yahay gurmadka caafimaadka xoolaha iyo wacyigelinta reer miyiga mashruucan waxaa taabogeliyey ama soo qorsheeyey xarakatu shabaab almujaahidiin waxaana fulintiisa iska leh maktabka diiwaanka sakawaadka khaasatan qismiga xanaanada xoolaha ee mashruucan ujeedkiisu wuxuu yahay in lagu wacyigeliyo loona gurmado reer miyiga khaasatan xoolodhaqatada oo geel iyo lo iyo ariba leh ee waxaan gaarsiinaynaa haddii ilaahay idmo daaweyn iyo wacyigelin sidoo kale mashruucan oo gurmadka ah wuxuu maanta oo taariikhdu lix ay tahay uu ka bilaabanayaa ilaa saddex wilaayo wilaayatu gedo alislaamiya wilaayada shabeellada hoose iyo wilaayada baay saddexdaas wilaayo ayuu mashruucan maanta uu ka bilaabanayaa dhammaanna waxaa joogo dhakhaatiirtii iyo tiimamkii loogu talagalay ee tiimkaas oo ka kooban oo wilaayo walbana joogo in daaci ah dhakhtarkii xoolaha iyo kalkaaliyaashiisii iyo adeegayaal kale ee mashruucan haddii ilaahay idmo allah waxaan ka rajaynaynaa inuu noo fududeeyo camalkaas iyo adeegaas aan u hayno bulshada maadaama wakhti abaara la soo maray xoolihii daruufo adag oo daaqla'aan biyo la'aan iyo xanuuno ay soo mareen maktabku wuxuu qorsheeyey in xoolihii daaweyntoodii iyo wacyigelintoodii laga daba tago daawooyinka aan wadno waxaa ka mid ah daawooyin qallajiyo ah oo antibiyootig ah daawooyin xanuunbaabiyo ah daawooyin goryaamo ah daawooyinkii gosha daawooyinkii shilinta daawooyinka dibirada ee daawooyinka ee neefka ee markuu naqaska uu ku xirmo daawooyinka calool fadhiga intaas baa ka mid ah daawooyinka la wado ee waxaa kaloo dheeri ah oo dhakhaatiirtu ay wataan qalabkii loogu talagalay daaweyntaas oo fududaynaya hadday cirbadihii ay yihiin haddii sharobushubkii uu yahay kolley waa arki doonnaa haddii ilaahaynu ayagoo muuqaal ah qodobka labaad wuxuu ahaa wacyigelin wacyigelinta iyo qaabka aan wax u wacyigelinayno waxaa ka mid ah kow waxaana la socdo nin daaciya oo ka hadlaayo towxiidkii kana hadlaayo nicmooleydii ilaahay subxaana wa tacaala uuna siiyey in lagu shukriyo waxaa kaloo ka mid ah wacyigelinta noocyada cudurrada ee dalka ka jiro waxaa kaloo ka mid ah habka saxda ee wax loo daaweeyo waxaa kaloo ka mid ah dhibka ka imaan karo haddii hal cirbad xoolo fara badan loo isticmaalo waxaa kaloo ka mid ah xifdinta daawooyinka in la ilaaliyo waxaa kaloo ka mid ah qaabka looga hortagi karo cudurrada gosha ka dhasho waxaa kaloo ka mid ah halista biyaha wasaqaysan waxaa kaloo ka mid ah qaladaadka ka imaan karo daawooyinka laysku qasay laba daawo aan islahayn oo laysku qasay qaladaad ka imaan karo waxaa kaloo ka mid ah daawada xoolaha inaan loo isticmaali karin bani aadamka laakiin daawada dadka waa loo isticmaali karaa xoolaha waxaa kaloo ka mid ah goronyaanada iyo sida loola dagaalamo waxaa kaloo ka mid ah maamulka xerada mise moorada iyo sida loo maamulo waxaa kaloo ka mid ah sida shilinta loola tacaalo waxaa kaloo ka mid ah digniino kale oo culus oo ka mid ah ee caafimaadka waxaa intaasoo dhan noo weheliyo isku xirka reer miyiga iyo dhakhaatiirta in laysku xiro kolley abaartii hadda lasoo dhaafay wilaayaadka mashruuc ugu weyn ee markaas aan ka qabanay waxay ahayd in aan isku xirno dhakhaatiirta iyo xoololeyda in laysku xiro mashruucaas baa si guud wilaayaadkii oo dhan uga dhaqangalay maantuuna bilowday walaalahaygow ku soo dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal weli waxaa soconaya xafladda ololaha kor u qaadista caafimaadka iyo daryeelka xoolaha la dhaqdo taas oo loogu talagalay wacyigelin xagga xoolodhaqatada loo samayn doono iyo daaweyn lacag la'aan ah oo loogu talagalay xoolaha la dhaqdo sida geela lo'da iyo ariga markan dhakhaatiirta iyo howlwadeennadan ka socda maktabka diiwaanka sekada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay soo bandhigayaan qeyb ka mid ah daawooyinka loogu talagalay dadka xoolodhaqatada ah oo maanta la keenay howlka xafladaha usaama ee degmada buulafulay halkan oo lagu shaacinayo mashruucan loogu talagalay in lagu gurmado xoolodhaqatada wilaayaadka islaamiga ah oo olahan si toosa uu kaga bilaabanayo inta badan wilaayaadka islaamiga islamarkaan uu fulinayo dhakhaatiir iyo horwadano ka socda maktabka diiwaanka sekada si gaar ah qeybta xanaanada xoolaha markan waxaa loo baaqay ugaas ibraahim maxamed isxaaq ogaaska beesha garre ee wilaayada islaamiga ah ee baay oo goobjoog ah ee xafladdan agaasinkeeda uu leeyahay maktabka diiwaanka sekada ee xarakada shabaab mujaahidiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khyaarey ijaabada allahna waafajiye wii haddananu sheega ee maxaa la yaraay daawatan oo haddananu keenay dadaalkan horta harakada ilaahay guul allaha siiy harakada guul allaha siiye wax kastaba dadaalkeeda in la muujiye ay diyaar u tahay maadaama waxyaalaha hadda maanta ay qabanayaan ama meel kasta ay isku dayaan dadaal badan waaye maskax badan inay shaqaysa ay diyaar u yihiin runtii xanaanadda hoolaha oo meel lagu wado ee wakhti dhow ma arkin maadaama hadda xanaanadda hoolaha diyaar loo yahay sanadkii hore oo geeli dhammaanayay daawaa la keenay geeli waa la duri geelii irbadda gaarti sidii marka hore u dhammaanaya markii daawada la siiyey geelii dhamashada waa joojiyey ilaahay daawadii ugu darmay caafimaadaa laga heli sanadkan hadda hoolo badan abaar ha ahaate abaaray udura usu kaalmaysteen hoolo badana dhammaadeen geelu ku jiro loodu ku jirto ereygu ku jiro hoolo badana dhammaadeen dadaal badan waaye dadaalkaas ilaahay ha barakeeye oo walaayaddu u kacday oo maanta u taagan tahay inay fuliso walaalayaalow waxaa la rabaa in lagu xirnaado horta markii waxaad aragtay in la soo raadiyey dhakhtarrada meeshay joogaan ama meeshai walaayada joogta in loo sheego liiraa war hoolahaas jirridaasaan ku aragnay neefku naftirkiisu markuu dhintay baaritaan adag in lagu sameeyo beerkiisa sanbabadiisa in la fiiriyo haddii oo la qarin hataa oo dhinto waxawaaye waa caloosha laga jeexa waa la fiirina dhakhtarka wax cad inaad u geysaa la rabaa daawada asigana markaasuu qaadan karaa uu fiirin karaa hoolahaas in loo dadaalo wax badan lagu dadaalo hadda maanta goshaa laga hortaga haddii la leeyahay oo golaa la daaweynaan leeyahay naftarkeyga loo jiraan ahaye dhoobaydan oo goshaan wax gageeyaa gosha daawadeeda horta maanta aad la iigu sharaxo oo hadda aan qaato ku baroobayaan rabaa sababtoo ah ilaahay ha barakeeya farmishahan oo la keenay oo buuro fullaay mar badan oo daawo tijaaba la iga siiye cusbuca lo'da leefays waa liisii daawo kale soo tijaabi liiri waa liisii daawo badan aan jeclaadaan arki marka wixii lasoo baxdiin waa loo keenaa wixii wax qaban waayan waa la sheegaa aa ilaahay ha barakeey dadaalkoodana ilaahay guul allaha ka siiya meel alla meesha lagu arag annagu waxaan la taagannahay maanta aan ku dhaqannahay waa hoolo sanadkan waa aragteen wixii dhab ee oo dhib ee dadka oo dadka ay mareen iyo hoolaha ay mareen oo ay dhammaadeen oo daawo la'aanna ay u dhammaadeen lo'da qoortay laabaysa tun waxaa waaya dhareerkaa ka qulqulaay caatanimo keligeed ma ahayn uduraa jiri udurkaasi daawo aanay ahayd alla ha barakeey su-aasha la keenay ama jawaabta loo keenay si dhabtii inaan u qaadanaa aanna soo gudbinaa wax alle wixiga aragna wabilahi towfiiq waa hagaag dhegaystayaal weli waxaa ka soconaya howlka xafladaha usaama ee degmada boolafulay xafladda ballaaran ee lagu shaacinayo ololaha kor u qaadista caafimaadka iyo daryeelka xoolaha la dhaqdo taas oo wacyigelin loo samayn doono xoolodhaqatada iyo daaweyn lacagla-aan ah oo loogu talagalay xoolaha la dhaqdo sida geela lo-da iyo ariga xafladan sida aan hore u sheegnay waxaa goobjoog ah oo kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socda maktabka diiwaanka zakada xarakada shabaab almujaahidiin si gaara qaybta xanaanada xoolaha mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay uu ka mid yahay sheekh xamsa abu jacfar culimmada mujaahidiinta oo sheekh abu muslim iyo sheekh fu'aad ay ka mid yihiin ogaasiyo dhallinyaro waxgarad xoolo dhaqato dhaqaatiir iyo dhallinyaro intaba looma kala maqnaa ayaa la dhihi karaa xafladdan aadka u heer sareysa ee ka soconaysa howlka xafladaha usaama ee degmada boolofulay islamarkaana lagu dhawaaqayo xamladan loogu gurmanayo xoolodhaqatada waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ayaan isla soo gaarnay xafladda ka soconaysa howlka xafladaha usaama markan waxaa loo baaqay madmadow oo ku hadlaya afka dadka xoolodhaqatada ah ee wilaayada islaamiga ee baay towfiiqta alhuna waafaji aan oosan hadalaay afa hoole shirta kiir shirta horta intii la dhagada waxaa muhiimadood ay kaalana koowaad keela iska leh marka keela uduro badan oo badan iyo hadda waddanka saakileen uduraha waxaa ka koowa ay hanuunada hadda sida doctoorka u sheeg share shilana shilana hadda waxaa safidaa shilana aan suna luweey maana daababa loo hala alxamdulilah usii ka mahadsan ee dadka walaayaanka muslimiinta hortumaana horta farxadda la hadal weysan aanad xoolaha dawgaan wixii un boyd un sag barbihin udura u dhammaadeen ha naga ta looye ha naga ta keel ha naga ta ere konton sane shara neef walisisku ufuro dhuusis habisteyni suu yimada dawgaanu koowi un wa yaabni wa abtiraan hashi in dalaaf ka dhac wal arag share hanuun oo dalaafna ha ahaan oo meel isku yimida libe horta hoolaha horta yaa ka sharey ilaahay heedan barakeey walaayada muslimiinta kuli guul alha saar horta guul yaasa rajaynaa ti kalkalameyda meesha ansagtarawahaadka hoolahaas dhimeeye kamid ay keela shay diir liir diiritada marka hogasha saa dhacdaay usuna saldhac ilaahaysa keensad hasha afdhuro kataflaga taagooga dhaciska xanuunada ugu badan hadda keela sagdhaa ina diirkaasa wada usun takhaatiirta waxaa sagfadnaa in diirkaas daawadaas usun nul raadiyay daawatan wasaa dhaweyna intii daawatan keen oo hoolaa kusoo gurmid ajar asanaad alhagsay una diyaar garowba unahay waa garab taaganahay wax al wihiisunu gudboonadin oo uleesi ay ka yidiin diyaarba unahay in usaa gudbinay haddana marka sunba haddii la halay wax tuursal maraya oo golb oo tuurtala sula maraysa batagsi taremaan farxad baa la hadal weysan aan sideed banaam guul allahadan siiy allahu akbar keel dhor noobo hort keel birimo waasal yaraaye guurooto weynay migi galab araabe gogolaca tasbadanay migi gubaha ashaay gogoororac badanay migi gabanta hoostaal goojida dhameertay migi goriga kusoo guu waa goosad badan tahay ninkii galab la meeraale waa gooji diid badan tahay ninkii gacameeyaa iskale gumey geel la'aan waxaan ku nahay oo gaajo badnaanta goray eri la'aanteed waxaan ku nahay gumey sogad iyo goora gurola'aanteed waxaan ku nahay gumey garuur la'aan allahu akbar
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaa soconaysa xafladda ballaaran ku aadan ololaha gurmadka caafimaadka xoolaha iyo wacyigelinta reer miyiga markan waxaa loo baaqay oo kelmadiisa lagu soo dhowey sheekeena sheekh mukhtaar maxamed cuthmaan sheekh abu muslim oo ka mid ah culimmada ka soo qayb gashay xafladdan loogu magac daray ee wacyigelinta ee xoolodhaqatada iyo daaweynta xoolaha la dhaqdo sida lo-da ariga iyo geela sida lacag la-aanta lagu daaweynayo howshan uu wado maktabka diiwaanka sakada xarakada mujaahidiinta al-shabaab asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu abtigee dhiiggayga dhaqaajiyey baa boqolkiiba boqol hadda kadib waa inaan geel samaystaa horta eeragallahu fiik intaa kadib waxaan rabaa saddex kelimo oo kooban in aan shirkan qiimaha badan leh mu'tamarkan aan la wadaago kelimada koowaad waxay ku saabsan tahay walaalayaal dagaalka ay gaalo nagu hayso oo ku aadan dhaqaalaha mujtamaca muslimka ah ee soomaaliyeed ee ku nool geeska afrika soomaali keliya xataa ma aha qowmiyaadka muslimiinta ah ee sharqi afriqiya ku nool oo idil dagaalka wuxuu nagu soo ballowday muddo hore xilliga isticmaarka ayuu soo ballowday muduu soo jiitamayey aan soo ururiyo soo dhoweeyo soomaali waddan kasta wuxuu leeyahay lacag waddan aan lacag lahayn waa yari soomaali waxaa loogu talagalay dhaqaalaha si loo baabi'iyo lacagteed in lala dagaalamo maanta soomaaliya qof dhaqaale gacanta ku haya lama arko ganacsatada xataa marka waa dagaal waxay haystaan hawo maxaa loogu talagalay hawadaasi in khadka laga saaro nuqdada labaad xoolaha dagaalkooda walaalayaal wuxuu bilowday muddo hore xilligii isticmaarka xilligii siyaad barre waxaa la keeni jiray dalka dibaddiisa la keenayaa iyadoo la leeyahay waxaa la samaynayaa research baaritaannaha la samaynaya iyadoo la leeyahay dibaddaa waxaa laga keenaya sanaadiiq buuxda oo diqsigii gosha iyo gandiga ayaa dibadaha laga keenaya dayaarada yaryar ayaa lagu qaadayaa webiga hareerihiisa waa meesha xooluhu daaqayay halkaasaa lagu fidhinaya xoolahoo dhan haddii webiga hareerihiisa ma cuni karaan sababtu waa maxay geedkaasaa cunaay waa xilli horaa la beeray nooc dagaalka ka mid u ahaa waxaa ka mid a dagaalka lagu hayo dawooyin waxaa la keenay oo la leeyahay xoolaha lagu dawaynayaa bal in ay wax daweeyaan iska dhaafe in lagu iyaga naftooda ay ku sumoobaan dawada naaxiska la leeyahay hadda neefku waa bararaya dadku waxay moodaan inuu naaxay ma aha waa bararayaa bacda mudda kadibna geeli waa ku dhimanaya waxaa ka mid a walaalayaal xayawaanaadka waxyaabaha ka soo baxa oo lagu intifaaco oo dhaqaale ah naftooda in lala dagaalamo maqaarkaa la dhoofin jiray soomaaliya maqaarkii aan ma la dhoofiya hadda maqaara jidadkaa lasaga firdhiya waa nooc dagaalka ka mid ah waxaan kelimadayda kusoo gabagabaynayaa laba kelimo ayay walaaluhu xamladan hadda adeegsadeen oo ah dawaynta iyo wacyigelinta waxaan ku darayaa ka hortagga dhoofinta dhadiga inay ku darsadaan maxaan ku idhaahdaa qismigan maktabku inay ku darsadaan ka hortagga dhoofinta dhadiga noocyadiis kala duwan oo dhan labo daaq in xilliga barwaaqada ah daaq loo la aruuriyo daaqa sida xool masigada loo dhigto oo kale xoolaha daaq in loo dhigo sanadkan waxaa dhacday gobollada dhexaa laga yimid ilaa iyo waxaa laga yimid puntland waxaa la yimid koonfurtan si daaq la raadinayo jilib baa la yimid ilaa iyo dhoobaydan waxaa laga waayay daaq daaq oo dhan waa la waayay soo ma ogidin sanadkan waxaa laga yimid gobolka gobollada fogfog marka waa in walaaluhu ay ku darsadaan mustaqbalka tallaabo tallaabo waaye hal mar haddaan la qaadi karin daaq in loo kaydiyo xoolaha xilliga barwaaqda ay jirto saddex waxaa ka mid ah in biyoxireenno loo sameeyo xoolaha iyadan in lagu darsado sanadkan waa ogtihiin sidii loogu loogu nacfiyey biyaha biyoxireenka ka jira magaalada buulafalaay afar waxaan arkayaa in loo sameeyo goobo karantiilo la sameeyo xayawaanaadka xanuunsan la geliyo waxaan kusoo gabagabaynaya walaalayaal in aan xooluhu waa nolosheenna dhaqaalahay qayb ka tahay dhaqaalaho dhan la dagaalamaya qayb ka mid ah weeye waa in aan dhammaantannada aanu ka faa'iidaysanno xamladan iyo ololahan socda oo wacyigelinta iyo dhiirigelinta iyo daweynta ah wajazaakum allahu khayran bixisni istimaacikum wasalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدو مانسينهاي شيخنا الشيخ مختار أبو مسلم أيو كاسيها إساقو أقو دنبين أد مغريسين إنو شيخ أد وديرد أصاري دولان كرنا حولها دادك مسلمين تسوماليات لغو سوق هذي تلوين إتوجيهاتنا أجيهدي مسؤولين تا مجاهدين تا إما مولاد ولايات كإسلامي دالك سوماليا أقو دنبين وحالو باقي ومكرفون كالغو سو دوويي شيخ حمزة أبو جعفر waaliga awlaada islaamiga ah ee baay oo maanta ka soo qayb galay xafladdan agaasinkeeda uu leeyahay maktabka diiwaanka sekada ee lagu shaacinayo ololaha gurmadka caafimaadka xoolaha iyo wacyigelinta reer miyiga oo si toos ah maanta looga dhawaaqay in inta badan wilaayaadka islaamiga mashruucan uu ka hirgeli doono dadka xoolodhaqatadana loo samayn doono wacyigelin halka xoolahan ay heli doonaan daaweyn lacag la'aan ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الله تبارك وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين مركو هوريس وحنو مهد إن الله سبحانه وتعالى نعم كيس فرح بدن لا إنسية أنا سوكو بكرين intaa kadib runtii waa xaflad nooceedii uu cusub yahay mowduuca iyo meesha ay baagsanaysana ay tahay meel aad iyo aad muhiim u ah si gaar ah ummadda soomaaliyeed dadkan soomaalida oo dalkan ku dhaqan muhiimad gaar ah ayay u leedahay xamlada noocan oo kaleeta ah in maxay ahaytoo loo sameeyo muhiimad gaar ay u leedahay jazaakum allahu khayran si guud ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga ayaana abuuray dhul iyo cidh iyo intuu ku nool xayawaanaadka iyo xoolaha iyo aadamaha iyo intuu ku dhex jirta intaba khalqigiisay ka mid yihiin samaawaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga ayaa abuuray idinkuuna idinku talagalay inay ku nafcisaan dhulkana asagaa abuuray khalaqa asamaawaati walard بالحق تعالى عما يشركون كدب الله سبحانه وتعالى وحوت المامي حدنا آدمها إنه أبوري إنسان خلق الإنسان من نطفة يمشي وكسو بالله أبور كيس لقى كياني بوت المامي هالكاس أه حملة مشان عوان كان بور كان ونوجد دقيقة مهمة دينا وحك وحوين كدرانه حركة الشباب المجاهدين بور كان ما أنت نود دقن شقة بدنا كهريسي أوه ما هي هيتو حولها إن maxay ahayd sidii ummadan xoolaheeda iyo hantideeda lagu badbaadin lahaa xasba taaqati wal qudra de waxaan la oboodayna taaqada ka weyna ilaahay wuxuu leeyahay yukallifu allahu nafsan illa wusaha maxaa kamid ah hay'adaha cudurrada beeray laftarkooda in dalka laga saaro waxyaabaha xoolaha in macnaha la ilaaliyo mujaahidiinta ay dadaalkeeda galeen waxaa kamid ahaa la dagaalanka qutaacu duruq iyo tuugada kullu dalika waxay la galeen mujaahidiinta dagaal bay la galeen maantana waxaad arkaysaan in loo soo jeestay maxay intaa markii laga soo shaqeeyey wixii laga qaban karayna juhdi lagu bixiyey maantana in neefkii xanuunsanaa laftarkiisa maxay ahayto in daawi loo sameeyo oo cirbado loo soo qaatay maxay ahayto tii afka lagu shubaayey iyo tii lagu duraayey tii lagu buufinayey wixii oo dhanba rag dhan tiimam dhan loo sameeyey oo xabad ridi lahaa gaalo ku caadi lahaa maanta inay ku aadaan maxay badbaadinta xoolaha nool inay ku aadaan kulli daalika waxay tusinayaan mujaahidiinta jazaahum allahu khayr si xagar la'aana inay u diyaarsan yihiin inay ugu gurmadaan dadka muslimiinta walaayaadka islaamiga ah ku nool qadiyadan waxaan isleenahay waxay ka caragelin doontaa cadowga cadowga ayay caragelinaysaa muslimiintana way farxad gelinaysaa maxaa yeelay waa wixii ay ku tiirsanaayeen noloshooda ay ku tiirsanayeen waxaan bogaadinaynaa wilaayada islaamiga ah bay si guud xarakatu shabaab almujaahidiin si gaara maktabka diiwaanka zakada oo shaqadan runtii lafdhabar u ah kana shaqeeyey jazaahum allahu khayr wa khayr aljaza si gaara qasmiga الثروة الحيوانية أو حد نلف ديو شقدنا أودي يرسن وبقادنا وانسود وين إن شاء الله تعالى وحن بلن قاضينا إن وحي أهل ترجع أنت شقينا يا ولايد كون جيران دقمون يكورن سحق لنا إن أول شقينه haddii aan ahay odayaalka dhaqanka ugaasiyada oo ay la fadhiyaan haddii ay tahay degmooyinka haddii ay tahay mas-uuliyiinta gobolka haddii ay tahay culammada iyo riggii wacyigelinta loo baahna insha allahu tacaala idinka hagran mayno meel kastood u baahan tihiin waa idinka waa idinka caawinayna waana idin garab taaganahay biidn allahi tacaala waxaan u sheegayaa dadka muslimiinta ah maanta waa daawo lacag la-aana maanta ayada oo lugaynayso lacagaan ahayn buluful ay kugu timid ugaas marka waxaa weeye waxaan leeyahay ha laga faa'iidaysto ninkii xoolaha ay ka xanuunsanayeen ka faa'iidayso horta in la amro oo loo dardaarmo ma u baahan yahay ya ninkii boqol ay ka xanuunsan tahay ninkii shan boqol ay ka xanuunsan tahayba waa loo daaweyn insha allahu tacaala daawadana lacag ma aha mootada iyo gaadiidka meesha lagu tagaayana lacag lagaa rabo ma aha ya muhiimaddaa waxay tahay nin kasta oo soomaaliya ku nool oo muslimiinta ka mid ah xoolaha uu leeyahay waa xoolo caama macna zakadii wuu bixinayaa tan lagu jihaadayo waa iyada xagga jihaadka marka aan ka fiirino tan wax lagu baranayo waa iyada xagga dacwada iyo tacliimta markaan ka fiirino tan maxay ahayd ummadda ay ku nooshaahayna hee ayadaas weeye haddaa haat waxba uusan ka bixinin hilibkeedii uu dadka ka gado oo maxay ahaytoo caanahaadii uu dadka ka gado maxay noqonaysaa waa tan nolosha ummadda qaybta ugu weyn waaye jazaakum allahu khayr marka in laga faa'iidaysto qadiyadaasi daawada dhinaca kale markaan ka fiirino way isku jirtaa soomaha digtore ari iyo lo iyo geel dhammaan ha laga wada faa'iidaysto insha allahu tacaala walaalaha waxaan u sheegaynaa waxaa si toosa idinla shaqayn doona insha allahu tacaala walaada degmooyinka iyo mas-uuliinta degmooyinka jooga qaybahoodii kala duwan oo shaqadan qayb ka noqon doona haddii ilaa yidhaahdo meel kastoo shaqo in la fududay looga baahdo rigaa waa laidin diyaarinaya waad ku xirmi doontaan insha allahu tacaala si gaar ah maktabka diiwaanka zakada ee gobolka xeer gobol iyo xeer degmo ilaa caamiliinta ka shaqaysa xoolaha ka dhex shaqaysa maadaama mawsim zake lagu jiro dhammaantood waxaan u dardaarmaynaan faraynaa fariiqaas in si fiican ay ulu shaqeeyaan wbaaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal xamladan ayaa loogu magacdaray gurmadka caafimaadka xoolaha iyo wacyigelinta reer miyiga waa xamlo ballaaran oo ka hirgeli doonta inta badan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya maanta ayaana looga dhawaaqay degmada buulafullay ee wilaayada islaamiga ee baay xamladan waxaa wacyigelin loogu samayn doonaa dadka reer miyiga ah iyadoo sidoo kale daaweyn lacag la-aan ah ay heli doonaan xoolaha la dhaqdo sida lo'da geela iyo ariga waxaana fulinaya maktabka diiwaanka sakada xarakada shabaab ulmujaahidiin si gaar ah qaybta xanaanada xoolaha
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtogeliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah
إننا نلمح فجرا في